waxgarad culummo dhalinyaro iyo haween siyaasad ahaan taageersan xildhibaanka deegaanka ceeldhaas ayaa magaalada ceeldhaas ku qabteen shir saxaafadeed kaasoo ay sheegeen in xaaladda deegaankaasi aysan marnabo raalli ka ahayn in la arqaladeeyo waxa ayna sidoo kale dadka siyaasad ahaan ay ku kala duwan yihiin ay ugu baaqeen in xildhibaanka hadda xilka haya loo hoggaansamo baraha bulshada waxyaabaha lagu faafinayo ayna sidoo kale la joojiyo waxaana dhallinyarada deegaanka ceeldhaas ka soo jeedo loogu baaqay in ay nabadda xoojiyaan sidoo kalena bulshada aysan iska soo horkeenin aadini booraayo waa isla dhasheen laba nimoo walaalla waa ani shantaan hadda aan joogno aadanka inaanaan dhis shanta naga hoyraysina booraayo aan dhis labada wilisaana ay isula dhasheen maxakamadaa jirta ninka haddaad sabri waaye maxakamadaa jirta maxakamadda waxa laga sugo wixii ka badan ninka wada qalad waa maxakamadaa jirtee maxakamadda nin walba waxay u qaadda aad leh haddaa kulaha la soo celiya nin walba ninkaas rabaa dhisaas ku tilaaba qaada ninka aadan booraay dhisaayo maxakamadda sug ninka aadan dhisaaow maxakamadda sug haddaa aadanaa lahaa dal qaatin la dhaha shalayb waa qaatee barged ceeb maaha haddaa la soo celiyey la dhaha nowba tartan ha la gala intaan ka ahayn dadkan waa walaal waa isla dhashay aniga kula hadlaa bashaar ah ilmeyga qaarkood waxay dhiseen booraay anigana waxaan dhisay aadan nin kastan ceellaas joogana waa saas ummadda dhammaana saasay iskugu maranta waa nin booraay dhisi iyo nin aadan dhis ninkii wiilkii aniga aan dhalay oo adiga ku dhisay aad udugiisa cayne ma fiicna waa laga fiican yahay walaalayaalow yaabrew reerreebaa la dhahay xushbad ha laysu reeba ha layska dambeeya walaalnimahaa imaada midnimahaa imaada kudhegahadalkan mar waxba lagu dhegahadla ha layska dhaafo tol ha la noqdo gacanta ha laysqabsada annaga haddaan nahani odayaashii amase odayaaalkii akhyaartii gabdhaha iyo raggii dhalinyaradu soo doortay mashruuc adankaynaan waxaan u sheegaynaa reer washeer ama kenyaanka dhammaan baan u sheegaynaa si guud waxyaalaha dadka biris ay ku hadlayiin oo qoladaas ka tirsan inay ka tirjumaynin dhihitaanka ama rabitaanka ama ra'yiga dadka wanaagsan oo recellaas laga soo bilaabishideedaad ilaa yowmina haadaa aan joogno axmed dooray caraale iyo dadkii oo soo dhishay waxay qabtaan yacnii konferens ama kulummo aan sharciysanayn saas daraaddeed waxay abuurmay oo bulshada ka dhex dhashay iska hor imaad iyo qaybsanaan iyo xushmad la'aan intaana intay ceellaas ka kooban tahay yaa ka dhacda ceellahaasoo ugu korriin badan aad u korhaysa marka loo fiiriya sabkauntiyaalka kala oo taas hoos
annaga haddaan odayaalnah waxyaalaha ceellahaas ka dhicahay oo ree ceellahaas dadkii ceellahaas kasiisa ku dhicihay raalli kama nihin waa ka xunnahay arrimahaas waan ka xunnahay arrintaayna waa nabadgelyo waxa dadka ku dhicahay waa ka xunnahay reer ceellahaas waxaa wiilii gabar ku dhicay waa ka xunnahay ceellahaas waxaas maxshuuma kaynaan laga soo door iyadoo sub location oo uteel aad jirin hal uteeloo shaal laga caba aad jirin ceellahaas maxshuuma kaynaan laga soo doorto waxay noqotay muddo gaabanoo toban sane ah inay isku beddesha meel kawntiyaalkii horo oo wajeer ama gaaris ay u ekaatahay toban sano gudahood isku beddesha inaan dib u reecelaas waxaan diidannahay in haddana dib noola celiyaan diidannahay waxaan munaasab ahayn in la sheega ma rabno magaxuma ay noo keeni ceellaasay baadil ku tahy mana ogolin mana qaadan doono waxaan sheegaynaa annaga in aanan dariiq joogsanin wax naga soo baxay aysan jirin walaalahay waxay sheegeen aanan la qaadanaynin waxna aan u qabin ceellaas maanta ay naba tahay markaay saa tahay kursiga ninka qaaday waa qaaday haddaa lagu qanci waaye maxkamadaa jira sharci lagu kala baxaa jira sharciga inaad sugo yaa habboon ma aha ine waxyaala aan munaasib ee tolka liiso horteeda waxbakasaa joogto ilcaanaa joogto iskurisaa joogo munaasib uma nihin waxaan maanta anaga tolka sharaf ahayn in la sheega ma ogolin aad iyo aad aan waxunahay wixii dhacay ma ogolin meshana dawladaa joogto waa la dhegeysanaa wixii baraas kusoo baxay adduunkaa laga dhegeysanaa annaga waxaan sheegaynaa oon maanta shaacinayna oon reewajeer u sheegayna oon wadanka kenya oo jamhuur sheegayna ama adduun weynaan u baabinayn ninkaan soo dooran inaas keenaa mashmuuc keenaa yahay wadankii nabad ay ka jirta ceellaas ay nabad tahay wax waxay isu qaba ay jirin wax u dadka sida loo dhashay oo loo dhaqmay ay taalla isku dayashalaanaa jirta ma ogii aadan keynaan dadkii soo dhisi meeshaana istuurin yahay turaabtan waa ka badin waxaan dhallinyarta u sheegaa anigoo ku hadlaa luuqadda dhallinyarta war waa la soo tartami jiri kursaana waa la iska badin jiri waxaanoo dhibaatana ma dhici jiri waxaanoo dhibaato waxaa sabab u dhallinyarta akhrisatay dhallinyarta akhrisatay aa sabab u maxay ugu tahay maxay ugu tahay war nin oday oon weligiis iskuul gelin oon dugsi gelin oo wakhtigii diin iyo midka ay jirin wakhtigiisa soo qaatay oo geel ku soo raacay aanay midnimada ceellaasaan ka shaqayna adiga oo lagugu wax beele aale beddelkiisa aadankaynaan waraaqda qaadan lahay ceellaasaan guba war ragga dhallinyarti war nabadda aan ka talayna nabadda ayaana deeqde war nabadda aan ka talinna nabadda ayaana deeqde waddankayna ood boo saasahay waxaa nagala dhihi dhistiri sab dhistiriyaa noola soo bixi ku kalena haddaa noola soo wadan ninkan waxaa la yidhahaa aadan lama dhahaa'e simba kenya aa la yidhahaa si kastaba ha noqotee shacabkani ayaa waxa ay sheegeen in siyaasadda xildhibaan aadan keenaan wehli ay taageersan yihiin waxa ayna sheegeen in muddadii uu xilka hayay deegaanka ceeldhaas horumar ballaaran uu gaarsiiyey cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista deegaanka ceeldhaas ee ismaamulka wajeer